waxa waaye laba askariya waxay kasoo tageen meesha la yidhaahdo biyocaddo oo ay degan yahay ciidankaasi waxayna soo raaceen gaari siwiil ah ayaguna sisteema siwiil ay ahaayeen markaas oo hubkoodii iyo dareeskoodii iyo waxoodii waa kasoo tageen dana barsonaal ah oo ku saabsan qoysaskooda ayay kusoo degdegaayeen sidaas darteed baaburka siwiilka ay soo raaceen cadowguna waa uu kala degay meesha qurxmadooba la yidhaah ou cadow kula degay waxayna noo sheegeen dadku inay dhinaca kale oo dhinaca galbeed ay u dhaqaajiyeen markaasna ay dileen ayaa dadku noo sheegaya
askartaasi xaggee kasoo baxeen xaggeese kusii jeedeen askartaasi waxay kasoo baxeen biyocaddo oo oo ciidanka ay ka tirsan yihiin degan yahay waxayna soo aadeen dhinaca jowhar oo ay dana barsonaal ahoo qoysaskooda ku saabsan ay usoo aadeen sistema shibila iska dhigeen waxay wateen dhar carabi ah ma wadan darees ma wadan hub waxay soo raaceen rakaab baabuur ah oo saakay aroorti kasoo baxaaya meesha la yidhaha biyocaddo meesha la yidhaha quracmadoobana cadowgaa kula dega ma garat marka cadowga kula degay waxaad kala jeedaa miya al-shabaab ha sax miya in la gowracay sidaasaan maqalnay wallaa de gowrac waaba dhib badan qofku hadduu dhimanayo adiga si kasta hau dhinto adiga waaba dhimanaa qofki soo maaha haddii cerbad lagugu dilo iyo haddii qoray lagugu dilo iyo haddii soorey lagugu dilo cadow hadduu ku dilayo waa un ku dilayaa moogta ma taqaanay magacyada labadaas askari labadaas askari magacyadooda waa la helayaa haddii ilah yidhaha laakiin hadda ma hayno oo anigu ma jiro meesha laakiin waa la helayaa hadduu alla deegaanka biyo cadde ma shabaab baa ka taliya maya shabaab kama taliyo haye deegaanada ay ku xogan yihiin shabaabka ee gobolka waa kuwe
waxay ku badan yihiin califool dheere iyo webiga meesha udhexaysa iyo quracmadooba tuulada la yidhaaho ay ay ay oo oo oo iyana ku dhow mahaday oo ka meesha la yidhaahdo degmada mahaday ka jirta dhinaca bari gaashaanla sare cumar cali cadow weerarkaasi lagu qaaday labadaasi askari maxay tahay jawaabta aad ka bixin doontaan bukaari horta ma cusba ma cusba dhibaato shabaab ka timaado oo ciidanka saamaysa ma cusba wax cusub maaha waa cadow hadiyo jeeraalana ayagana dhibkaasi waa u gaaraaho laakiin waxaad moodaa xoogaa dadkooda dadkooda ayaga inay yihiin dad aan laga damqanayn oo ay ayagu hadiyo jeeraala dhibkaasi waa gaaraa mana cusba in hadda annaga dhibaatana gaarto waa uu ku tashannahay balke waxaan u joogno meesha waa in dhibaatana gaaraysa annaguna aan ganaafayno cadowgaas wixii tillaabahoo la qaadayana hadda waa mid ciidanoo hadda ma sii sheegayno hadduu ilaah yidhaah